wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa maanta daafuray wejiga koowaad ee dib u dhiska isbitaalka forlanini ee magaalada muqdisho isbitaalka forlanini oo ka mid ah isbitaalada faca weyn ayaa inta badan burbursanaa tan iyo markii ay dhacday dowladii dhexe waxaana maanta ugu dambeyn lagu guuleystay in burburin lagu sameeyo haraadigii dhismayaashii qadiimiga ahaa agaasimaha isbitaalka forlanini maxamed jacfar ayaa wasiirka uga warbixiyey qeybaha uu isbitaalka ka shaqaynayay si ay bulshada u helaan adeeg caafimaad isbitaalka hadda waxaa shaqeeya macal wasiir qeybo aad og tahay oo afar qeyb ah qeybta dhimirka ragga iyo qeybta dhimirka haweenka oo dhowaan xarigga laga jari doono sidii maalin dhoweyd aad noo ballan qaaday iyo qeybta t b-da oo soomaaliya oo dhan riveral u ah raasasar ilaa raaskambooni loogu yimaado xarunta sheybaarka saxda ah ee t b-da adkeysiga qaaxada lagu daaweeyey m d r-ka iyo qeybta quudinta ilmaha oo loo yaqaano stabilization center iyo qeybta loo diyaariyey hooyada iyo dhallaanka oo waqooyiga muqdisho isbitaalka keliya ee waqooyiga muqdisho hooyada iyo dhallaanka kofargarayn doono uu noqon doono oo iyadana la rajeyn doono mar dhow in xarigga laga jaro haddana qeybta aan joogno waa dhismayaashii duqa ahaa isbitaalka oo la duduminayo oo aan ka shaqaynayna saakay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in isbitaalka dib u dhis lagu sameyn doono qeybo muhiim ahna lagu soo kordhin doono hadda waxaan rabnaa in derbi qurux badan lagu wareejiyo isbitaalkeena la dhiso qaybaha hadda shaqeeyana qaybihii kale ee ka dhinaan lagu soo kordhiyo ayaan doonaynaa dhowaan hadduu ilaah yidhaahdo dadkii intii muddadii burburka lagu jiray ee isbitaalka uusan si fiican u shaqaynaynin deganaa wakhti idinku filan waad soo qaadateen waxaa la joogaa xilligai isbitaalka uu idiin shaqayn lahaa haddii shalay aad deegaan ka dhigateen maanta isbitaal ahaan buu idinkugu shaqaynayaa waxaa la doonayaa intii ka baxday oo ka guurtay waa ka guurtay inta ku harsan waxaan ugu baaqaynaa in maanta ay banneeyaan afar qaybood oo ka mid ah isbitaalka ayaa shaqaynayay kuwaas oo lagu adeegayay bulsho weynta soomaaliyeed ee ku nool muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaana si toosa u bilowday qorshaha dib loogu dhisayo guud ahaan isbitaalka oo laga dhisi doono qaybo muhiim ah wax badanna ku soo kordhin doona adeeg bixinta dowladda